Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Jubbaland ayaa agab loogu talagalay horumarinta dhaqashada digaaga ku wareejiyay Xarunta Xanaanada Digaaga Midnimo ee magaalada Kismaayo. Munaasabadda lagu wareejinayo agabkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka Xarunta Xanaanada Digaaga Midnimo ee Marwa Xalimo, wasiiro, xildhibaano iyo agaasimayaal ka kala socday wasaaraddaasi. Maamulaha Xarunta Xanaanada Digaaga magaalada Kismaayo Marwa Xalimo Cali Moxamed ayaa ka warbixisay xaruntan iyo baahiyaha ay qabto iyadoo u mahadcelisay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha oo soo gaarsiisay agabkan.
magaca hadda waan ka hadda waxaan ahay duq waan ahay wax kale ma absi insha allah oo noo keeneen maanta deeqdan maxay ahayd ii sheeg een, qalabkan aanu ku dhashan lahayn ee digaagta inkubeetaro saddex ah iyo maxay ahayd dayactirna loo dayactiray guryahanagii aad baan ugu mahad celinayaa iyagana dhammaantood maadaama wasiirkii iyo nala joogan hay-adda abso waxaan leeyahay waxaa meesha nagu yaro maxay ahayd dhibaatihii caqabada naga haystaan guri la-aan baa noogu dhi- noogu badan guryihii aanu digaagta gashan lahayn way nagu yaryihiin waxaa kale oo nagu yaro iyadana maxay ahayd saddexdan kubeetar aan kicin karin annaga hal kubeetar bay noo kicin karaa saddex kubeetar waxaan noo kicin karin maxay ahayd soolarada iyo maxay ahayd betriyada noo yaalo labadaasaa dhibka ugu weyn baahiyo fara badan way jiraan laakiin baahiyada hadda ugu badan waa labadaas in laga caawiyo in aad ugu baahnaan lahayn Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa kula dardaarmay maamulka xarunta inay ilaashadaan agabkan isagoo ballan qaaday in xarumaha kale ay heli doonaan baahiyaha ay qabaan.
af weyn ay noo tahay inaan soo gaarsiino maanta een, qalabka noocaan ah oo kubeetaraha ama lagu soo saaro ukumaha een, si qaab casriyaysan loogu soo saaro wasaaraddu mar kastaba waxay xoogga saareysaa sidii dadka soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha shaqo abuur fiican ugu sameyn lahayd muddo ayay shaqaynaysay xaruntan waxayna u baahan tahay kulli aan ka dhageysanay hadda maamulkii meesha joogay in baahi kale ay jiraan baahiyahaasna wasaaradda insha allah si degdeg ay ugu jawaabi doontaa waxaan ka codsanaynaa eh, hay-adda afsi marka hore annagoo u mahad celinayno shaqooyinkii wanaagsanaa ay nala qabteen haddana baahiyaha kaloo taagan oo dhegihiin aad ku maqlayseen inaad si degdeg aan ugu soo jawaabtaan wixii aad ka jawaabi kartaan inta kalena wasaaradda insha allah hay-adaha kale oo la saaxiibka ah ayay raadin doontaa Eh, mar kastaba annaga waxaan rabnaa in la gaaro xal waara wax la yidhaahdo durable solution aan u baahannahay qofka markii la caawiyo waa in isaga hore u dhaqaaqo laakiin in maalin kasta lagu soo noqnoqdo oo shalay waxa laga caawiyey beri laga caawiyo beri kale laga sii caawiyo ma soo dhaweynayso wasaaraddu sababtoo ah waxaan u baahannahay mar kastaba qofka markii la caawiyo isagana ummadda inuu caawiyo Een, runtii waa u mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo tiimkeeda oo shaqo wanaagsan ka qabtay muddana usoo dhabar adeegay ee shaqada ay qabanayeen inkastoo wasaaradduna aanan marnaba ka maqneen oo geedahan aad ujeedaan iyo dayactirka iyo kubeetarada baahiyey markaas ay soo gudbiyaan inta badan laga soo jawaabayay haddana weli insha allah waan kasii jawaabi doonaa Agabkan lagu wareejiyay xarunta xanaanada xoolaha digaaga midnimo ee magaalada Kismaayo ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta dhaqashada digaaga.